rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaa amaa bacd weli waxaan ku jirnaa baabu salaati aljamaca waxaanan soo gaarnay halkuu yihi washartu cilmuhu biyafcali ilimaam biru'yati samci taabici limaam wad yaqraban minhu bigayri masjidi waduuna xaa'ilin idaa lam yazidi calaa alaai miati min adirac walam yaxul nahrun watukun watilaac yowmu cabdun wasabiyu yacqilu wafaasiqun laakin siwaahum afdalu lamra'atun bidakarin wala lmukhil bilxarfi min faatixati lilmuktamil wain taahar canahu taqadama biruknay ilficlayni uma calima oo arbacin tamad min adiwaali lilcudri walaqaalu kalafcaali ka shakihi walbuطi fi umi lqur'aan wazaxmi wadci jabhatin wanisyaan waniyat lmaamuumi awala tajib walilimaami gayra jumcatin linudib baabu salaati musaafir rukhisa qasru arbacin fardin adaa wafaa'itin fii safarin inqasada sittata cashar farsakhan dahaaba في سفر المباح حتى آبى وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام وجاز أن يجمع بين العصر بين العصرين في وقت إحدى ذلك العشاءين كما يجوز الجمع للمقيم بمطار لكن مع التقديم إن مطارت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة إلى جام بعيد مسجدا نال الأذى وشرطه النية في الأولى وما رتب والأولى وإن تيمم وجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور في مرض قول حكي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي inaas insha allahu tacala waxaan ka gaarno cashirkeena ku saabsanaan doonaa qaybta hore waa baqiyadii baabu salaati aljamaaca halkan wuxuu ka bilaabay shuruudu aljamaacati waaliqtidaa marka la isku xiranayo shuruud lagaba maarmaana jirta sidii imaamkii iyo maamuunkii iyo shuruud اliqtidaa isku xirnaanshihii u asaxo wuxuu yihi washarطu sharطigu cilmuhu cilmu اlma'muumi ma'muumkii waa inuu og yahay biafcaali اlimaami imaamka afcaashiisi inta uu ogaado inuu la socon karo wey haddaad nin imaama ku xiran tahay wuxuu imaamku ugu noqon karaa inaad ogaan karto ama aada la socon karto rukuucdiisa sujuuddiisa soo toositaankiisa istaaggiisa iyo fadhigiisa maadaama lagu amray oo innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa kabara fakabiruu wa idaa rakaca farkacuu la yidhi imaamku waxaa imaam looga dhigtay in lagu daydo markuu xirta la xirta markuu rukuucana la rukuuca ee haddii aadan ogeynba inuu rukuuca iyo in kale kuma xirnaan kartid waxaa ka mid a hadda masaajidka dabaqanoos iyo midka koraa la joogaa makarafoonna ma laha imaamkii waa rukuucay seed ku ogaan haddii haddaba xaaladda mowqifka aada joogto iyo goobta imaamku joogo aadan ogaan karin rukuucdiisa iyo sujuuddiisa imaamkuuma noqon karo mana asaxaysa imaamnimadaas sababtoo ah intiqaalkii iyo gadgadoonkii iyo afcaashii aada ku raaci lahaydba ma ogaan kartid see lagu ogaan karaa tusaaluu ka bixiyayo biru'yatin inaad aragto inaad ku ogaatid cilmuhu biafcali limaami buu ogaaday biru'yatin aragti waad aragtaaba imaamku wuu kuu muuqdaa ama aw samci taabici limaam ama imaamka dadkii ku xirnaabaad maqlaysaa ama arkaysaa adigu imaamka haddaadan arkin waxaad aragtaa dadkii ma'muumiintaha ee arkayay sufuuftu haba dheeraata hadday rabto haddaadan imaamka codkiisa maqlayn waxaad maqashaa ama aragtaa dadkii imaamka codkiisa maqlayay oo safkiiyo jamaacaduna waa dheeraan kartaa codkuna wuu ka gaaban karaa inuu gaaro oo mikrafoon baynuusi jirin waa dhici kartaa mikrafoonku shalay buu yimide waxaa jamaacaad waaweyn lagu tukan jiray iyadoon mikrafoon jirin saas darteed baa muballiq qof gaarsiiyo loo baahan jiray dadku markay bataan imaamkana dhawaqiisa maqli waayaan qof dhexda ah allaahu akbar markuu yidhahdo allaahu akbar dhah kaasi codkiisu hadduu jamaacadii dambe sii wada gaari waayo mid kaloo dhexdaa isagana sii gaarsiinayaa muballiq baa la yidhahdaa imaamku ka gaarsiinayaa adugu imaamkii inaad aragto ama maqasho ama dadkii arkayey ama maqlayey aada aragto ama aada maqasho wey isku soo uruuriyo waa wasaa'ilka iyo qaababka aada ku ogaan karta afcaalu limaam taasi waa asaas haddii kale mutaabacadii imaamnimadu suuragal noqon mayso adigiina imaam iyo maamuum salaad isu daba socda ninkii ma noqon kartaan walyaqraba minhu bigayri اmasjidi waduuna xaa'ilin idaa lam yazidi imaamka markaad ku xidhanaysa laba xaalo mid bay noqotaa labada xaaladood inaad masaajid ku wada jirtaan iyo laba inaad masaajid meelaan ahayn ama masaajid gudihii iyo banaankii aada isaga xidhanaysaan haddii masjid aada ku wada jirtaan intuu dooniba ha weynaadee fuqaadeenna waxay yidhaahdeen de masaajidka unbaad iman lahayd masaajidkiina hal jamaaca hal mar la ogol yahay intuba way isaga xihan karaan masaafadii kala fogaansho kastabaad isu jirtaan leanna waxay dhahaan asalku waxaa ah masaajid haddii la yimaado jamaacada hadduu yarta inay imaamka ay ku dhowaataa qofkuna hadba intay jamaacadu fo sii weynaatuu kasii fogaadaa imaamka macnaheedu halka ugu dambayseed istaagtay jamaacadii iyo sufuuftii baa soo gaaray wey hadday sufuuftii soo gaartayna asalku biru'yatin oo samci taabici imaam baa tahay haddii laakiin aadan masaajidka kula jirin masalada meelaan masaajidka ahayn ma lagaga xiran karaa imaamkii oo masaajidka jooga ama isagoo banaanka musallal ciid lagu tukanayo meelaan banaankii la wada joogay ahayn inta in leeg baan isu jiri karnaa masalada intaan faahfaahinteeda la gelin waxaa asal alla dhowr arrimood inaad fahanta baabkan masalada koobaad cibaadaadka asalkooda waa itibaac oo cibaadaadka ashyaada marka la yidhahdo alaslu fi lashyaai alibaaxa saddex baa laga soo reebaa oo alaslu fiiha alxurmatu watawqiifu ah midda koowaad waa cibaadaadka midda labaadna waa abdaacda midda la saddexaadna waxaa weeye luxuumta saddexaasaa laga reebaa abdaacda iyo xiriirka gogoleed ee rag iyo dumar isu bannaan asal ibaaxa ma aha asal ibaaxa weeye haddaad tidhaahdo wixii sharci kaa xaaraantinimo mooye waxa kale tabaqso wey waa cagsigan waxaa weeye sharcigu wuxuu kuu ogolaaday mooye wax kale ma taaban kartid alluxuum hilbaha la qalay ma xalaal baa mise waa xaraam alaslu fiiha alxurmatu ilaa shuruudii dakaadka iyo dabxiga in laga helay la ogaado muma dhowaan karta hilib shaki ku jiro cibaadaadka cibaado aan sal meel ku lahayn ma samayn kartid way ila fiican tahay way ila qurux badan tahay bidaca baabkoodii waay masalada asalkaa markaynu cibaadaadka iyo salaada iyo jamaacadahay ku dabaqnaay waxaa kala fogaansho iyo dhowaansho la isu jiri karaa inta soo aroortay nahyi inaad daydayday intaa ka badana ma aha laakiin waa inaad cadaysa intaa ka badan ma soo aroorin lama hayo masalada labadeed baabkan adkaynaysa asalkaa hore waa nabigu nu yiri alay slam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli oo hadyigii nabiga salaada keli haddii loo tukan iyo jamaaca haddii lagu tukan farad hadday tahay iyo sunna hadday tahayba nabiga xilligiisii see loo tukan jiray in la yidhaahdo weeye asalku labada haddaad ogaato aan usoo noqono nabiga salaadiisii jamaca sal slam waa masalada saddexaade baabkan shuruudan la xirayo asalka u ah nabigu alay sala slam masaajidkiisi waa lagu tukan jiray xaafaduhuna way ku hareereysnaayeen xataa nabigu qulalkii xujarunabiyi masaajidkaay ku teedsanaayeen saxaabada qaar ka mida baa iyagana dhinaca kale kaga lilsanaa masaajidka ilaa nabigu yii subdi waxay iga xirtaan albaabada oo dhan ilaa baaba abi bakrin albaabkaa maahan sababtoo guryahooda markay ka soo baxaan masaajidkay dhex mari jireen oo iridu ahaa iyo jidu ahaa meelo kale idda kala baxa marka le masaajidka siday ugu dhegan yihiin baad garatay masaajidka iyo xaafadaha dhinacyada qaarkood barxado banaanuu lahaa saxaabadu markay nabiga ku xihanayaan salaada sala allahu alayh alih wasalam ama saxaabada kale ha noqdaan ama guryihiisiiyo ummahaatulmuminiin ha noqdaane horta qolalka lagagama xidhan jirin oo ummahaatulmuminiin jamaacada waa la tukano anu qolkayga aan kaga xihan mayna dhihi jirin markay jamaacada la tukanayaan masaajidkay soo geli jireen saxaabada kale dariska masaajidka la-ana guryaha kagama xidhan jirin ee masaajidka iman jireen masaajidkaoo boos ka bannaan yahayna bannaanka lama istaagi jirinoo maxaa dhiboo ay leedahay amba banaankaasaan kaga xihan lama dhihi jirin masaladaasi waxay xukumi masaajidka gurigan dhinac baa kaga dhegan halkaana guri baa ka soo jeeda ma lagaga xihan karaa nabigaba guryaha ku dheganaa xaggana ka soo jeeday ma lagaga xihan jiray masaajidkoo guduhu bannaan yahay banaankaa iyo jirdiinka shama la istaagi karaa nabigu masaajidkiisa ala slam isagoo banaan banaanka ma la istaagisi waxaa asalka tawqiif weeye wuxuu li usalluu kamaa raaytumuni usalli labadaa markaad ku dabaqdo saxaabadu maxay samayn jireen masaajidkaa lasoo geli jiray wy asalka halkaa waxaa ka garatay masaajidka inta boos ka bannaan yahay guryo iyo xaafado lagama xihan kara waa kow midda labaadi imaamka iyo ma'muumku waa inay ismutaabacayn karaan oo israaci karaan bisha midda saddexaadi jamaacadu maadaama la yidhi asafa alawala falawal hala dhammaystiro inta suuragalla waa imaamka in loo dhowaaday ee aan laga fogaanin saas darteed bay waxaa muran ka taagan yahay masaajidka oo safkan bannaan yahay hadaad banaanka ka xirata salaadaada maasixi masale muran ka taagan yahay wey sababtoo hadyigii nabiga cibaadadii tawqiifka ahayd baad jebisood khilaaftay maadaama ay sidaas tahay saxaabadu banaanka aanay kaga xiran jirine masaajidka la geli jiro loo dhawaan jiray haddii masaajid gudihii ay tahay intay safku kula gaaraba dhib ma laha haddii bannaan lagu tukadana xad bay leedahay ka fogaanshuhu waayo masaajidku xad buu iyo xuduud buu leeyahay dadka kulmisa laakiin guri haddii lagu tukanayo xaafad oo laynaga marti qaado oo salaadii xaafad inagu qabato oo qolalkii wada gogla yihiin jiifkii iyo fadhigii kala googo-naa iyaga ma laisku wada xihan karaa waa in shuruud la helaa si loogu soo dhoweeyo uun hadigii nabiga salaada jamaacada la wada tukaday calayhi salaatu wasalaam shuruuddeedii maxaa u dhowaan walyaqraban ha u dhowaado ama walyaqtarib ha u dhowaado ma'muumkii minhu min alimaami imaamka ha u dhowaado bigayri lmasjidi masjidka meelaan ahayn haddii lagu tukanayo haddii ninkii ma'muumka ahaa meelaan masaajid ahayn lagu tukanayo ama bannaan ha noqoto ama guryihii xaafada ha noqotee waa inuu imaamka u dhowaadaa wa duuna xaa'ilin wax kala xiraya waa inuunan jirin imaamki iyo ma'muumkii wuxuu leeyahy laba shardi baa kow ah oo lagaa rabaa shardiga koobaad waa imaamkii inaad u dhowda oodan imaamkii ka fogaanin ilaa lidaruurati maahane daruuradu maxay noqon kartaa inta dadkii inuu tirabato oo sufuuftii dheeraato oo sidaa imaamka meel kaleod kaga soo dhawaatada aada weydo kaasi waa qurbigii iyo dhawaanshihii mumkinka ahaa weeye kaasi waa dhawaanshihii mumkinka suuragalka ahaa laakiin adoo dhawaansho kari kara waa inaadan ka fogaanin imaamka marba haddii masaajidkii laga baxsan yahay shardiga labaadi imaamkii markaad ku daba tukanaysa mar haddaynan masaajidkii ahayn waa inaan wax idinkala xiraya idiin dhaxaynin oodan laba qol ku kala jirin oo meel la isu mara lahayn laba qol oo meel la isu mara aan lahayn waa inaadan ku kala jirin ama meel laga wada socon karo waa in meeshii banaanka ahayd aan tog iyo gidaaro waaweyn iyo isilig iyo idiin dhaxaynin isugudubkii xadnibaya halkaa waxay leeyihiin macnaha waxay xambaarsan tahay imaamku iyo ma'muumku laba nin oo wada socda oo israacraacaya laba nin oo guryo ku kala xiran oon isuga gudbi karin ama gidaar iyo togog iyo webiyaal iyo ay kala xireen ama siligba ku kala oodani laba nin oo wada joogo wada socon kara maaha macnihii wadajirkii baa lumayay leeyihin halkaasay mulaxadaynayaan walyaqraban ha u dhowaado ama walyaqtarib ha u dhowaado minhu ma'muumkii ha dhowaada minhu min alimaami bigayri masjidi masaajid haddii aan la joogin wa duuna xaa'ilin wax kala xirayana waa inuusan jirin masaladaa weeye masalada la yidhahda duuna xaa'ilin qolaal marka lagu tukanayo masaajidka kitaabka minhaajka u adag bay ka mid tahay waana masalada la yidhahda ka sixnin wa sufatin qol iyo barsad qol iyo barsad baa lagu kala tukanayaa oo masaajidka dhib badan bay tahay waxay masalada yidhaahdaan weeye ka saxnin wa sufatin reer minhaaj ragga minhaajka akhrisan jiray waraysta abwaabta u adag aakhiru abwaabi ahaara faslu raad iyo masalada matruukada la yihaahdo masalata jamaacada ee ka saxnin wa sufatin la yihaahdo iyo masalada mustarido la yihahda buyuucda baabulqiraan ku jirta afartaasa axkaanlid ee manhaajka dhibtay ka saxin wasufatu markaa afartay ugu roontaa waxaa ku xiga faslu ra'ad baa ku xiga matruuka iyo mustaridda u badan ugu adag markaasaa darta waxaan dhihi jiray manhaajka markii laqsan jiray faqiilo madax taagay matruuka iyo mustariddaa la hoos dhigaa kuwa meel saar baa la dhahaa hadduu kuwa meel saaro inuu kitaabka waa yaqaan hadduu labadaa meel saari waayena madaxaad taagtay maadan gaarin weli maada qaangaarin baa la yidhahdaae tartiib isaga fadhiiso marka matruukada iyo mustaridada waxa soo afreeya waa faslu ra'ad iyo ka sixni wasufatin masaladan weye dadkuna waxaa sababta inoogu adkayn ah ribaadiya lahaa aqal soomaali baa la yaqiinay fikiguna wuxuu ka hadlayaa magaalo gurigii qayb qaybsan yahay oo qol iyo bersad kale albaab leexsana ninkii aqal soomaaliga yaqiinay qol iyo bersad kale albaab leexsan sawirashadeedii baa dhibkua laakiin idinkeeda ku adkaan mayso oo qol iyo bersad iyo albaab kale leexsanaya waa taqaanaan oo qolkii bersadda hadda dadka fadhiya sidaanna dadkii dumarkii isu arag albaabada waa la kala duwaa sooma qaabka sidaasee de nin baadiye joogo ama waab iska seexan jiray ama qal soomaali ku jiray labadaasaa isku xidhatay baa layidhi markaasoo horta qolkii bersadu say u yaallaan sixrin wasifatu say ogyihiin baa maalin kaa qaadan inaad sawiratood fahanto sagaad idinka noloshiisa inaad maalin kasta ku noojeyno aanayd idiin dhibi mayso ninka wuxuusan aqoon baa ugu daran laakiin duuna xaa'ilin shardi saddexaad baa haddana jira waa masaafadu inaynan gaarin waase idaa lam yazid haddaynan masaafada u dhaxaysa imaamka iyo ma'muumka ka badan calaa alaai miatin saddex boqol oo mina diraaci dhudhuna saddex boqol oo dhudhun waa inayna ka badanin saddexda boqolee dhudhun waa iska imise mitir wey dhudhunkii waa imise mitr mitirkii waa imise dhudhun shekmin ma laba mise hal bar haddaba saddexdii boqol iyo boqol iyo konton mitir waxaadan dhaafinun halkaa un tartiib uga qaybi mitirka haddii aad rabo saa darteed saddex boqoloo mitir taxdiidkaa fuqahadeena shaaficiyadu ay saddex boqoloo mitir ka dhigeen wax intaan garanaya daliil iyo ahara midna ma laha laakiin waxay isaga ijtihaadeen waxan waa dhow yahay imaamkii waa u dhow yahay iyo waa ka fog yahay ninkii curfan saddex boqoloo mitir saddex boqoloo dhudhun u jiraay uma dhowa bay yidhahdeen halkaasun bay la eegteene aayad iyo xadiid iyo aar khaasa maanan u arag walxaa lam yaxul uusan kala dhex gelin imaamkii iyo ma'muumkii nahrun webi iyo meel biyo mareena wa turqun iyo jidad iyo hayweeye waa inayna idiin dhaxaynin wa tilaacun meelo buuri iyo taag oo ciido taagana waa inayna idiin dhexaynin bay yidhahdeen banaanku banaan siman oo laysu gudbi kara waa inuu yahay haddii wadda iyo laami idiin dhexeeyo maba gudbi karta hareeraha inaad fiirisa maahan kow haddii meelo biyo mareena idiin dhexeeyaanna laba ninoo wada socota ma tihiin haddiiba ay meelo buuro iyo ciid taag taagan tilaacda waxaa la yidhaahdaa ciidaha ururay baa la yidhahdaa meelaha taagaga ah ee buurahaan ahayn dhagaxa ah baa tilaac la yidhahdaa calaa kulli xaal masaa'ilka inta dambe waa iska ijtihaadaad culimmadu taqriibkii iyo mutaabacadii intaay ka madhaba isaga yihaahdeen wey wax daliilo ictibaaro badan ma laha iyo umu cabdun wa sabiyun yacqilu wa faasiqun laakin siwaahum afdalu baabu limaamati nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa wada siiyey xadiidkii abi mascuud albadri imaam muslim iyo keyrkii ay warinayeen yaa dadka u imaam noqonaya markuu tilmaamayey wuxuu yidhi yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa imaam u noqon kitaabka ilaahay qofka ugu yaqaan fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'an haddii qur-aankii aqoontiisii ay dad sinmaanna faaclamuhum bisunnati sunnada nabiga qofka ugu yaqaana sala allahu alayh alih wasalam fain kaanuu fi sunnati sawaa'an hadday isku mid noqdaanna faaqdamuhum hijratan waa dadkii hijrada lagu kala saarayay haddaan hijro jirin ama lamid noqdana faaqdamuhum sinan wa fii riwaayatin faaqdamuhum silman kii soo hor islaamay ama kii da-weyn ictibaarka asaaskaa haddaba xadiidkaasi wuxuu tilmaamay qur-aankaa ka wa qur-aankii nin sunno ku darsaday baa ka ku xiga nin qur-aan iyo sunno isku daray islaamnimadana kaaga soo horreeyana wax weyn buu ku dheeryahay ama islaamnimada kaaga da-weyn oo kaaga ciroolaysan wax badan buu ku dheeriyahay saas darteed baa dadkii loo kala hormariyey dadka akhyaartoodii iyo intoodii khayrka badnayd ee fadliga badnayd baa imaamada leh ummaddan hogaankooda diid salaadeedna lagu aaminaa asalku sidaa wey asalkaasi xaaladaha ka baxa oo cumuumka asalkaa laga soo reebaa xaaladaha waxaa ka mida xaala khaasa oo ninku gurigiisa aqra' kasta isagaa ka mudan imaamnimada walaa yaumu rajula rajulu rajula fii sulطaanihi walaa fii beytihi ninka gurigiisa haddaad ugu timaado inaad hore imaamnimada isaga gasha lama ogola anaga masaajidka anaa idinku tukin jiray mahede halkan masaajidkiina waa meel caam ah oo aqra'uhum weye halkanna waa sulto iyo maamul iyo wilaayo khaasa weye isagaa gurigiisa imaamada iskale ama ninkii waxaa labaadoo laga soo reebaa alimaama alcaama ninkii ummadan madaxu ah iyo waaligaah oo lam yakun hataa hatuusan ahayn aqra'uhum likitaabillaahi isagaa dadka tukinaya oo khudbadii aqrinaya saasana nabiga cala saxaabadiia laga dhaxlay oo saasay ahaan jireen oo abubakar markii wilaayadii qabtay muslimiinta iyo khilaafadii isagaa tukin jiray maca wujuudi ubay ibni kacbin oo nabigu calayi salaam uu yihi aqra'uhum ubay bnu kacbin afartii qur-aanka lagu yaqiinay xamaladiisi inay yihiinna abubakar kuma jiro ee ahayd ibnu mascuud iyo ubay ibni kacbi iyo salim ibni abi xudayfa iyo raggii lamidkaa kuma jirin wamaca daalika baabulwilaaya buu ku lahaa cumar markuu qabtay isagaa tukin jiray cismaan markuu qabtay isagaa tukin jiray cali markuu qabtay wahaakada ninkii imaamka iyo waaliga muslimiinta madaxoodiihi inaan meesha loo ogolayn madaxtinimada inaan meesha caamadu aynan iska lahayn waxaad ku garan ninka waaliga ahaabaa imaamada iyo khudbada jumcadaba iskaleh niman qur-aan ma garanaynin si loo akriya faatixada aan aqoonin dadka ma tukin karaa inaan loo ogolayn way ku iman doontaa dadka inuu hormaro inaan faatixada sixi aqoonin marka niman faatixada sixi aqoonin xugun iyo maamul iyo jaga inuu daydee waa khalad miisaanka sharciga diin ahaan khalad wey waayo tc wa salaadii meeluu geeye garan laayahay ummadda wilaayadii maamulkeeda diineed ku qaban lahaa xageesgeeda waxaan uga jeedaa yaqrau aqrahum likitaabillaahi labadaasaa asaas ahaan laga soo reebi waxaa saddexaadoo laga soo reebi yowmulqowma aqrahum likitaabillaahi haweenku kuma jiraan markii rag jooga meesha masaladana way ku iman doontaayo haweenka baab baa looga saaray iyaga haddii meesha raggii joogay oo dhan gabadh qur-aan ka taqaana ay joogto yowmulqowma aqrahum intaad tiraahdo horey ha barin oo masaladaas aniga cumuumka naskaan ku dhaqniyaanay kuu gabanin cumuumaadkani mukhasasa weye marka laakiin dadkaas dadaan ahayn waa tukin karaan dadka oo waxay yidhahdeen qaacidada fiqigu man saxat salaatuhu saxat imaamatu nin kastoo salaadu ay ka asaxday imaamnimadiisuna ay asaxaysaa ilaa masaail laga soo reebo maahan yowmu dadka waxaa u imaam noqon kara cabdun addoon wa sabiyun ilmo caruura oo yacqil wax kala garanayo tamyiiz leh wa faasiqun mid faasiqoo ardaalah laakiin siwaahum ha ahaatee dadaan iyaga ahayn baa afdalu ka fadli badan amaa addoonka mar wuxuu soo geliyay cumuumu qowlihi yowmulqowma aqrahum likitaabillahi hadduu addoon noqdo waa caadi waxaana uu nabigeena ka sugan alay slam bukhaari y muslim wariyeen inuu yihi ismacuu wa atiicuu wa in istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba xataa haddii hoggaan la idinka dhigo marka waxaa muqarara saan soo sheegnay ninkii wilaayadiiyo hoggaanka loo dhiibay si toosa otomaatica isagaa imaamadiina qaadanaya mar haddii lagu yihi marka waa in istucmila calaykum cabdun xabashiyun salaadiina in imaam noqonayo ugo madax laydinka dhigo ateecoo ka dambeeya marba imaamadii haddaan aqbashay aacadii iyo wilaayadii iyo madaxtinimadii salaaduna iyaday tabacuta imaamadiisii way asixi wey taas waa masalada koobaad waxaa jirtay xata almawaali imaamu bukhaari baa wuxuu leeyahay imaamada baabu imaamat اlcabdi wاlmawla ninka addoonka la xoreeye ka weli addoonka labadaba caaisho addoonkeeda dakwaan baa tukin jiray buui o saalim mawla xudeyfana nabigu markuu madiine usoo hijrooday isagaa quba dadka tukin jiro qur-aanka ugu yaqiinay marka adoonkii waa tukin karaa dadka cumuum iyo khusuus labadaba waa lagu helay waxaa lagu yihi wasabiyun wasabina waa xadiidkii bukhaari iyo keyrkiiba ay warinayeen waxaa le imaam muslim iyo keyrkii ay warinayeen saxaaxa ku yilay ninkii camr bni salama la dhihi jiray qowmkiisii markay islaameen baa la iswaraystay qur-aanka yaa ugu yaqaana isaga oo toddoba jir ah baa qur-aanka ugu yaqiinay tolkii oo dhan qur-aan ka yaqaana muxuu ku qortay meel ceel biyo ah bay joogi jireen oo safartu timaado nin fahmo badanna wuu ahaa safarta maka ka timid baa lagu wareysan jiray isna wuu fadhihi jiray aabihii baa odayga reerka ahaa dadka waxaa la dhihi jiray haye ninkii maxamed ninkii maka ka soo baxay maxaa cusuba uu soo sheegay walahi niya wuxuu sheegaya suuradtaasaa kusoo degtay way akriyayaan wuu qabtaa dhab qolo kalea soo mari suurad kale sheegaan dhab buu qabtaa haddii reerkii islaamay oo aabihii intii ergey loo diray reerkoodii islaameen oo hoos la isugu noqday oo qofku qur-aanka idinku yaqaana imaamha idin noqda la yidhi wiilkan toddoba jirkaaba qur-aanka ugu yaqaana dadkii isagaa imaamu noqday weligii intii intaa ka dambeysay meel uu jooga reer bani salima cidaan isaga ahayn ma tukinin inta nabigu noolaan isagoo toddoba jirkaa buu imaam ahaa maalinka dambe wuxuu yidhi de qaydka aan qabo ee marada yartaa markaan sujuudaha qaarkood ba haddee gadaal iska banaanaan ilmo yaroo qeyd keliya qabo waa taqaanaan odayaashii la tukinaya markaasa haweenkii waxay dhaheen buu yidhi usturuu canna astaqaari'ikum oo ninkan idin tukinaya dabadiisa naga qariya markaasaa ma laba mara la ii soo galay weligeysaan ugu farxay ilmo yaroo nin weyn laga dhigo laba maroo cusub loo soo galay waan ku farxay wy aad baan ugu farxay marka sabiyun baa imaam noqon kara halkaas asana ka garatay wa faasiqun faasiq baa imaam noqon kara faasiqun in imaam noqonayo laba labadaba way caddeeyeen nabigu wuu sii sheegay sala allahu calayh ali wasalam oo saxaabada isagoo la hadlaya rag uu abudar ka mid ahaa baa wuxuu ku yihi kayfa kayfa anta idaa atat calayka umaraau yumiituuna salaata ama yuakhiruuna salaata can waqtiha qolo salaada waktigeeda ka daahiyoo dila hadday ku yimaadaan maxaad samay markaasu wuxuu rasuulka ila maxaad amraysaa wuxuu i salli salaata liwaqtiha salaada horta xilligeeda ku tuko fain adraktahaa macahum fasalli macahum fainahaa takuunu laka naafila haddaad soo gaartay iyagoon tukanna la tuko la tuko nimanka salaada waktigeedii dilay fasaqo way la tukaana la yihi waa faasiqun inuu dadka tukin jira ma garata walihaadaa saxaabadu waxay ku daba tukan jireen xajaaj iyo rag lamid ahaa xajaaj yuusuf thaqafi oo dad badan laayey oo la yidhahdo dad boqol kun ka badan buu ama dilay ama sabab u ahaa dilkooda oo muslimiina wadaw gaalama ah ba haddana lagu daba tukan jiray ibnu cumar iyo anas ibni malik iyo saxaabadu ku daba tukan jireen oo intay xajka la yimaada isagoo xajka waainka ahay oo lagu daba tukan jiro oo khudbayn jiray oo ciraaq intuu yimid khudbayn jiray oo reer ciraaq oo la keli waayey maalinkii horreysa u yimid waxay dhaha afka iyo madaxa intuu duurtay uu mimbarkaa ku fadhiistay cabbaar markuu aamusnaa khudbadeeti nin khudba jimca laga sugayey oo cabbaar gafuurka taagayo aamusan lamana yaqaan baal isweydiiyada waxay war waxaan halliba karin maxaa noogu soo dire waxba garanayn markaasuu intuu iska qaaday markaa bay markuu leana mujala wa tallaaci sanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuuni markaan madaxtooyada tagaan cimaamadan mimbarka iska dhigo markaas markaas wuxuu ka bilaabay khudbadiisi horreysay yaa ahla alciraaqi wa yaa ahla ashiqaaqi waanifaaqi reer ciraaqow qolada khilaafka iyo munaafiqnimada laga soo taagayo amiirulmu'miniin wuxuu yidhi gabooyadiisi marweelkii uu fallaaraha ku ridan jiray buu faaray ka ugu khadaad ee ugu adag inaan ahay buu arko xaggiina ii soo gabay buu wainii araa ru'uusan qad aynacad waxaana qitaafuhaa madaxyo bislaaday oo in la guro u baahan baa arkaa bui oo la laayo ilaah baan ku dhaartay albaabkaa ka baxintaan dhakaata ka baxdaan inaan mag idinka dhigi madaxina ka gobi ninka albaabkaa ka baxintaan ihahda kaa ka baxa maxaa isku mid yidhaahda waan dili ninka sidaas ahaa kana dhabeeyo raggu dadkii laayey bay ku daba tukan jireen ilaa waxay gaareen mararka qaarkood khud buu qabsan salaadii casar ilaa qorax dhicitaankii lagu dhowaado raggii aimadii saxaabadii rag taabiciin iyo rag badan baa fadhiya oo qaar saxaaba ku jiraan nin kici karoo tukan kara kuma jiro ninkii kacee tukada wuu dili salaat alkhawf bay tukan jireen markay aataarta rayaa baad u dhimana salaat alishaara lagu tukan jiray khawf ishaa laga ishaari jiray oo salaat alkhawf baa masaajidka lagu tukanaya xilligaas marka waxoogay haddii nin amiiray yar gargaraaco waxba adduunka waa la soo garaaci jiray adkaysta maca daalika nabigu sabir iyo taxamul buu amri jiray sabir iyo taxamul buu amri jiray ninkaas waa lagu daba tukan jiray hada hadyu saxaabati nabigaan uga dardaarmay sal slam faasiq waa lagu daba tukan karaa wey waxaan raba inaan kuu daliiliye nuxurkiisa kuu daliiliyo wey qasaskaagama sheekeynaya laakiin siwaahum dad kala afdalu ka fadli badan dadka khiirada ah oo daahirka naski aqrahum likitaabillahi baa ka fadli badan waana waajib imaamada iyaga in loo dhiibo fasaqada laga celiyo haddaynan fitno ka weyn ka dhalanayninoo faasiquba waali hadduu yahay ama waaligii amar ka haysto taasaa qasban tahay lamra'atun haweeney bidakari nin ma tukin karto haweenku rag ma tukin karaan waxaynan u tukin karin asalba salaad markii jamaaco la tukanayo imaamkaa horeeya ama hadday laba qof yihiin garab istaaga haweenkuna inay hormaraan iyo inay ragga safka la sinmaan midna lama ogola marka nusuusta qaacidadii markaa isku soo celiso khayru sufuufi arijaali awaluhaa wa sharuhaa aakhiruhaa waxaana ugu shar badan ka ugu dambeeya wa khayru sufuufi الnisaa'i aakhiruhaa wa sharuhaa awaluhaa haweenkan waxa ugu khayr badan safkooda kan ugu dambeeya kan ugu horeeya ragga ku xigaan ugu khayr ugu shar badan saas darteed dumarkii waxaa sharciga loo jideeyey gadaal inay maraan xataa caruurtii wiilashii yaryarka ahaa saf lama geli karaan oo nabig ala sala slaam umusaley markuu guriga u yimid ee ku tukaday ee anas leeyahay waxoogay darin yaro waxaan usoo bixinay mudubaatay min tuuli maa lubisa ama masfuuc meel inta la isticmaalo badnideed nabigu wuu istaagay buu yidhi laba caruuroo yaryaraan ahayne sibyaantiina khalfahu buu istaajiyey wa ummu suleymin khalfana way naga sii dambeysay meel waa banaantah laakiin lama ogolo ee hormarta meesha kuma bajirka haddaa saa tiraahdo xadiidka umu waraqa way abu daawud warinayay inaad dhahdo laga yaabo alxadiidu lam yasix in kaana sheekh naasir xasanahu xadiidkaa ma sugna inuu ninkaasi tukiyey inuu aadaamay la aadaamay way sugan tahay laakiin xadiidkaasi ma sugna labada raajul labada raawin ee xadiidka wariyey ee mid walba daciif lixaalihi uu yahay jumlada imaamo inuu noqday ee xadiidka laysku xoogeeyey jumlada labadoodu ma wada warinin midkood baa la keliyoobay saa darteed xadiidu ummi waraqa inuu imaamtu noqon karanin haween rag u noqon karto wa kaanat taumu ahla daari ahla beytiha mi ahla daariha in rag ku jiray waa daciifa ma sugna saa darteed culimmada ahlulcilmi muxaqiqiinta iyo jamaahiirtooda warkaas muctabarka ma aha waxaa kaloon dadka tukin karin walal hadda imaamadii haweenkii jumcay tukanayaan baa la yidhi islaam alamriiki haween khudba jumca tukanaya khudbaynayso ma arag masalada haweenku khudbada jumcaday khudbayn oo way tukanoo dhib ma laha masaladaa haddii lagu adkaysa riddo wey qoftii saa windha adeegtana islaamku way kaga bixi ninkii ugu sacbiyana wuxuu sameeyey kufri iyo riddo weeye xujo oogii unbaa dhiman masaa'ilkan daahirkeeda mutawaatirka min addiini bay ka mid tahay jumcay tukinaya ciiddi iyadaa khudbaynaya mimbarkay fuuli masaladaasi waa nin qaawan oo khudbada jumcada akriyaya warkeedii oo kaleeto wey waxaa kaloon loo ogolayn dadka inuu tukiyo walalmukhilu ninkii dhimayay bilxarfi xaraf oo min faatixatin kamida ma tukin karo lilmuktamili midka dhamaystiraya waa mid ay fuqahadeenu lafdiga qaarkood ku yihaahdaan walaa ummiyun biqaari'in nin ummi un qur-aanka akhriyi karin ama wada akhriyi karin nin qur-aanka yaqaana imaam uma noqon karo sababtoo nin qiraa'adiisii rug faatixadu waa rukni min arkaani salaad ka mida nin rukni naaqiska yahoo caajiska ah inuu nin qaadir ah u imaam noqday diideen laakiin waa iska masala khilaafiya masalada faatixada shaaficiyadu waxay leeyihiin dadka aan kaxaad iyo caynka karin imaam ma noqon karaan wy dadka kaxaad iyo caynka karin imaam ma noqon karaan sadii kalexaad iyo caynka ha soo barto alhamdu markuu yidhaahdo iyo rabilcaalamiin markuu yidhaahdo waxay dhahan kaasi imaam ma noqon karee gadaal ha maro masalada iyaga waxaa aada ugu doodaya ninkii rabaa intaa ka badan waxoogaa inuu sii dhexgalo الحافظ بن حزم في المحلى رحمه الله تعالى حلي أمم طباب إسلامي حي عيننا أنكرين صلاة ذوى ناقص إلا إلى هذا النمية وأحد قدبي وحبي وحيان لا يكون باشا ينصار لكن ودود يا الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى أبواب تنكيها قيسك وإن تأخر عنه أو تقدم بركن الفعلين ثم علم وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال هل كان وحكاها هذي imaamku iyo mamuumku intee bay kala dambayn karaan ama intee bay kala horeyn karaan masalada ma'muumka ka bilow waxa laga hadlayo ma'muumku ma hormari karo wey oo imaamka kama hor rukuuci kartid kamana hor sujuudi kartid kamana hor toosi kartid inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa rakaca fakabara fakabiruu imaamku salaada xirani kama hor xihan kartid waidaa rakaca farkacu ka daba rukuuc ha ka hor rukuucina imaamka inaad la orotantana laga fiican inaad ka horeysa kasna lama ogola ninkii sujuud iyo rukuucda ka hor toosayna an yajcala allahu wajhahu wajha ximaarin aw suuratahu suurata ximaarin bareeda ciqaabtaasuu mutay waa dembi buu sameeyey laakiin arrintaasi maca alcilmi waadikri weeye inaad og tahay xasuusanna tahay wey haddiise adoo halmaansan amaan ogeynba inaad ka hormartay aada ka hormarto waabad ishalmaantay salaaddii aada ku jirtayba waad safartay in la rukuucay baad ismoodsiisay oo allahu akbar baa tira rukuuca isla toosisay way dhacda sooma saasaa dhacday see la yeeli ama imaamkiibaad ka daahday xaddee lagu ogolyahay imaamka inaad ka hormarto bicilmin haddaad uga hormarta kas adoo xasuusan salaadaadii batalad way burtay halmaan iyo ogaan la-aanna waa la xadi doonaa wuxuu yidhi wain ta'ahara waa ka daahitaankii imaamkii mstaleeg baad ka daahi kartaa isaga ka dambayn kartaa faatixadii buu akriyey waad akriyaysaa wuu rukuucay adoon dhamaynin maxaad samayn haddii la yidhahdo sii akri adoon dhammaynin buu ka soo toosay maxaad samayn adoon dhammaynin buu sujuudayba maxaad samayn ka hor markii imaamkii iyo kadib markiisii wa in ta'akhara alma'muumu ma'muumkii haddii uu dib maro canhu cani ilimaami buu ka dib dhacay oo ka daahay aw taqadama ama uuba ka horeeyey biruknayi lficlayni laba rukni oo ficli ah uma calima kadib buu is ogaaday ay falaa basa dhib ma laha imaamkii maamuumkii waa ku xirnaan karaa xataa laba rukni oo ficli ah haddaad ka hormarto ama aada kadib marto taqadumkiibaad kadib bidami cadamilcilmi ay ku dhaco haddaad laba rukni oo ficli ah ka hormarto adi oon ogeyn oo ishalmaansan dhib ma laha haddaad laba rugni adigoon is ogeyn kadib dhacdana dhibma laha halmaanku horumar iyo dibdhac labadaba dhibmala arkaantaasi waa arkaanta ficliga eh faatixada iyo kala horeyntoodu waad ka hor dhammayn kartaa faatixada oo faatixada waad ka hor akriyi kartaa wain kaana alimaamu siyuuti raxima allahu tacaala masaladaas intaa arkay fuqahada shaaficiyada nin hoos uga hadla faatixada imaamka markaad akriyayso xataa sirriya ha noqota waa inaad ka yar dambaysaa waxaan xasuustaa siyuuti risaaladiisa bastulkaf fii itmaam isaf ee alxawi fi lfataawi ku jirta markuu ishaaraya wuxuu leeyahy faatixada waa inaad ka yar dambaysaa fiican walam ara man tacarada lahu wax ka hadleena ma arag ama walam usbaq ilayhi laigama horeyni labadaa eray midkood baan moodaya inuu raacin jiray waqti horaa igu dambayse daakiratu khawaanatun way haddaynan khiyaamin saas darteed laba rugni oo ficliya waad ka hormari kartaa waadna ka dib mari kartaa hadday halmaan kas haddaad uga dib marto biduuni cudrin ama aada kas uga hormarto salaadaadi waa batalat wa arbacin afar tamad dhammaystiran oo min atiwaali arkaanta dheerdheera lilcudri cudurdaar dartii looga dibmaray looga dib marayna dhib maleh arbacintaasi afar taahura way afar rukni rukuucdii ictidaalkii sujuuddii juluuskii bayna sajdatayn ilaa sujuuddii dambe waad ka dib mari kartaa haddaad cudurdaar leedahay wlaqwaalu kalafcaali aqwaashii arkaantii iyo arkaanta afcaashaana isku mid weeye acdaartii buu haddaba kuu tiriyey ka shakihi qiraaadii buu ka shakiyey faatixadii markaad dhamaysay waswaasun baa lagu imtixaama amaadan akriin baa tiri amaadan akriintaad istiriba waa la rukuucay dib baad ugu noqotay waa laga soo toosay ilaa akhirihi sabab bay noqon kartaa walbuti carab culays fii ummi lqur'aani faatixada akhriskeeda waa carab culustaayo intaaba labada aayadoo hore soo gedinayso eed hoorinayso baaba imaamka isna waa boobsiiyeyoo rukuucdii uba dhinaca kalooga sii baxay qaar ba markay faatixada akriyayaan allah mustacaan waxaad moodi carabkiisa inuu jawaan iyo dhagax rogayaad moodi dad badan baa saas jira faatixada akriskeedii in loo fadhiya shaydaan baa u fadhiistay faatixadii buusan si fiican u baranin markii u baranayay imtixaankaasi waxa iska jira w walbui carab culays fii ummi qur'aani faatixada waa cudurdaan wazaxmi wadci jabhatin ciriiri wejiga dhigitaankiisii ana waa isadana waa cudurdaan salaadiiba safafkii aan taagnayn ciriiriga jira safafkii labadii saf dhexdooda saf baa idingalay meel aad ku rukuucda iyo meel aad ku sujuudaad weydeyba salaadii la tukanayay meel aad ku sujuudda waad weyday saan aad u istaagtayba hortaada nin baa istaagoo janaasiin la tukanayaad moodaa meeshaa dadkii qaadaysa see la yeeli qofka kale ku dul rukuuc baa lagu yidhi ku dul sujuud ee meelaan sujuuda mala anigii kii horreeyey waa taaganay meelaan ku rukuucnaa mala see yeelaynaa haddaad yaraha sugtay inta balqolo ay ku yar banaynayaan ama meel aad raaraatanayso waxoogay adluu qeyl dayanayso hadday arkaan ku dhaafaan cudurdaar baad leedahay wa zaxmi wadci jabhatin wejiga dhigitaankiisii oo ciriiri ku yimid wa nisyaanin halmaan waabad ishalmaantayba saad u joogtayba mar dambe salaadii ragcaddii labaad lasii socdo baad aragtay mararka qaarkood way dhacdaayo qofku markay waxoogay kurba iyo ku furan tahay acdaartii qaybo kamida weeye acdaar saas haddii ay timaado iyadana saa waad samayn kartaa maamuumi awala tajib walilimaami hayra jumcati nudib waniyat lma'muumi ma'muumnimo in la niyoodaaye awalan marka horeba tajibu way waajibtaa ninka ma'muumka ah waxaa waajib ku ah inuu ma'muumnimo niyoodo si uu ninkan imaamkaa u mutaabaceeyo u raaco markasaa darteed fuqadeena waxay leeyihiin imaam markaad raacayso ad isaga rukuucdii iyo sujuuddii aada daba soconayso waa inuu imaamkuu yahay haddii nimaan imaamku hayn salaadaadii aada raacdo waxay yidhahdeen batalat salaatuka waayo ninkan imaamna kuma aha salaadana kuma xirnin isagana waad raacaysaa wax lama ogola waxaa lagu daydaa oo la raacay imaamka weeye inamaa jucila alimaamu liyutama bih adigoo iska tukanaya qof iska tukanaya rukuucda inaad iswaafaqdaan way dhici kartaa laakiin inaad isaga fiirsatood ka dambayso oo isaga hiigsato imaamna uusan ku ahayn lama ogola waxay taa ku banaanaanaysaa niyat lma'muumi inaad niyooto wa niyat lma'muumi baa tajibu awalan marka u horeysa takbiirat lixraamka ay waajib ku tahay uu salaada xiranayo ama ixraamka keliya ma ahana haddaad axda kaga xiranayso waad heli kartaa salaad baad tukanaysay qof kalaa salaad tukanayaad ogaatay adoo salaada ku jira waad niyoon kartaa ma'muum inaa u tahay markaad mutaabacada doonayso waa inaad ma'muumnimo niyootaan yay ku waajibtay ma'muumka imaamku isagu isagaaba iska socdoo la daba socdaayay waajibma ku tahay walilimaami imaamkii nudiba imaamnimo inuu niyoodaa loo suneeyey hayra jumcatin salaada jumcada waxaan ahayn salaada jumcadu kama ansaxaysa hadduusan imaamnimo niyoonin imaamnimo in la niyoodo waxaa ku xasisha jamaacadii qofku fadligii iyo xukunkii jamaacada wuxuu kaga mid noqon karaa imaamku inuu imaamnimo niyoodo dadkan inuu tukinayo ma'muumkana uu ma'muumnimo niyoodo ninkan inuu ku xiranayo ma'muumkii intaa waxaa u dheer mutaabacadiiyo daba socodka waxaa loo ogol yahay hadduu ma'muum yahay imaamkii laakiin fadligii jamaacada unbuu waayi haddii aynan jumco ahayn jumcadana jamaaca inuu ku tukada waa shardu sixati ka asixi maysa jamaaca la-aan saa darteed waa jamaacadii inuu niyooday imaamnimadii bay ugu asixi walilimaami imaamkii niyada nudiba waa loo suneeyey hayra jumuuca jumcatin waxaan salaad jumco ahayn oo iyadu farad iyo waajib bay ku tahay inuu arintaas la yimaado kadib waa baabu salaati dambe baan ka niyo baabu salaati musaafir iyo qeybtii su-aalaha noqon doonaan iyo waxa la yidhaahdo xog waran ma maqasheen ma maqasheen qadiyad la yidhaahdo dadku waxaa la yidhaha war markii la qaadqaado qaybo badan baa laga been sheegaa ama si aan wax jirin u gaaraan wax maalmaha la wadwaday baan habeen dambe xog waran ka bixin doonaa insha allahu tacaala qadiyaa la yidhaahdo habeen dambe marka waa xog waran keliya xaalka jira ma aha xog waran weeye xaalka jira xilligaan ka hadli doono insha allah xog waran hagaagsan idiin sheegi subxaanaka allah walxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk